أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نعتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgal lagu dilay askar murtadiinah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa laba garab u kala jabay iyagoona eedeyn culus u jeediyey guddoomiyaha golahaasi dowladda astareeliya ayaa waddo qorshe ay dalkeeda uga mamnuucaysay in soomaalida ay u safraan dalkaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan maamulka islaamiga degmada jilib ayaa degmadaasi ka hirgeliyey kawaan cusub oo lagu qali doono xoolaha noocyadooda kala duwan أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan howlgal lagu dilay askar murtadiin ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya afaafka hore ee duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyay dhimashada waa laba askari oo murtadiina xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa laba garab u kala jabay iyagoona eedeyn culus u jeediyey guddoomiyaha golahaasi sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen xildhibaano ka tirsana golaha dawaaqiidda kooxda erdada soomaaliya ayay ku sheegeen in baarlamanka uu u kala jabay laba garab waxay tilmaameen in gudyada golaha dawaaqiidda iyo mas-uuliyiinta ay kala irdhoobeen ayna kala yeelanayaan kulamo iskhilaafsan xildhibaan xasan frembi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khilaafka uu gaaray meel xun isagoo aadan madoobe ku eedeeyey inuu kala qaybiyey golaha dawaaqiidda islamarkaana uu lacagu laaluusha ah ka qaadanayo xasane gurgurta iyo xamse cabdi barre maanta annagoo ah xildhibaanada baarlamanka xorta ee labada aqal oo ku dhowaad boqol xildhibaan ah waxaan isugu imaanay kulammada annada caadiga ahaa oo aan yeelannay waxaana ka wada hadalnay ajadayaasha muhiimka ah ee baarlamaanka xurta u yaalla saa la socotaan baarlamaanka iyo dowladda federaalka soomaaliya labadiisa aqal wuxuu u kala jabay laba qaybood baarlamaanka xurta ah iyo baarlamaanka aadamado u afduuban saa la socotaan guddiga dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal lagu kala jabay oo kulanka waxaa fadhiyey guddoomiye ku-xigeenka guddigii dastuurka baarlamaanka labadiisa aqal guddoomiye cabdirasaaq ayaa fadhiyey habdhowr ku-xigeenka baarlamanka ayaa fadhiyey asagana oo asagana qayb ka ah habdhowrayaasha hataa way kala jabeen guddigii joogtada shan iyo tobanka ah siddeed ka mid ah ayaa fadhisay kulanka taas waxay caddaynaysaa in baarlamankii guddigiisa dastuurka iyo guddigiisa joogtada iyo iyo baarlamaanka labadiisa aqalba uu kala jabay xildhibaanadan ayaa kulamo ku yeelanaya hotelka abiga ku haya garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho iyagoo ku goodiyey inay samaysan doonaan guddoon cusub haddii aadan madoobe uu sii wado ansixinta wax kabeddelka dastuurka kooxda ridada soomaaliya mahadsanid abuushayba dowladda astareeliya ayaa waddo qorshe ay dalkeeda uga mamnuucayso in soomaalida ay u safraan dalkaasi sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed dowladda kaafirada ah ee astareeliya ayaa waddo qorshe cunsuri ah oo ka dhannaha saddex iyo toban dal oo ay ka mid tahay soomaaliya dadka ka soo jeeda dalalkaasi aysan soo geli karin dalka astareeliya warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qorshahan uu dhaqan geli doono dhowaan iyadoona dadka uu saamayn doono ay sidoo kale qayb ka yihiin dadka reer filistiin sidoo kale dowladda astareeliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay dib u celiso ku dhowaad boqol kun oo ahaa dad tahriibayaal ah kuwaasi oo hadda ku sugan gudaha dalkaasi soo celinta dadka tahriibayaasha ah ayaa la sheegay inay saamayn doonto qoysas soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi astareeliya soo celinta dadka tahriibayaasha ah ayaa la sheegay inuu saamayn doono qoysaska soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi astareeliya lama oga go'aankan inuu dhaqangeli doono iyo in kale xilli dowladda astareeliya ee sanadihii lasoo dhaafay dhibaato baan ku hisay si guud muslimiinta ku dhaqan dalkaasi mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi waa kan casaam carafaat kulankan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo iyo odayaasha iyo waxgaradka beesha garadle oo ay babar socotay dowro ayaa ka dhacay deegaanka cilcilaan ee hoostaga degmada baardheere intii kulankan socda ayaa waxay odayaasha iyo waxgaradka beesha garadle ay soo saareen bayaan ay ku midaysan yihiin kaas oo ka kooban qodobo dhowr ah beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteedaba beeshu waxay qaadatay kor uqaadista waxbarashada yar iyo weynba saddex beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta haba ka dhasheena beesha sidoo kale beeshu waxay isla qaadatay garb istaagga jihaadka naf iyo maalba insha allah beeshu waxay si buuxda ugu soo horjeedaa xaalufinta dhirta iyo waxyeelada deegaanka beeshu waxay bogaadinaysaa howlgallada lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay geensiyada tawxiidka ka wadaan wilaayaadka islaamiga beeshu waxay ka tacsiinaysaa istishaadkii sheekh maxamed abu usaama mas-uulkii guddiga gurmadka abaaraha beeshu waxay isla qaadatay horumarinta deegaanada beesha ay degto
intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha galale ugaas macalin xasan maxamed xuseen isagoon halkaasi ka jeediya dardaarana kala duwan raggii maxaan ku dhahdaa geelada u dhashay oo maxaan ku dhahdaa gobolkan gada inta ku jirto aan ugaas ku ahayn raggii maxaan ku dhahdaa murtadiinta ku jirona waa u baaqahaya waxaan leeyahay hadda maanta waxaa weye toobad waa kuu furan tahay hadda iska toobadkeen baan leeyahay bayaankaas yaa noo dhahan maxaan ku dhahdaa walaayada gobolka gado waan garab taagannahay insha allahu tacaala alla subxaana wa tacaala allahna hanuuniyo madhar allaha noo keeno midnamana
sidoo kale waxaa madasha munaasabadda ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha horaarsame oo ka mid a martii sharaftii ka soo qayb gashay kulankan wadatashiga ah raggii duriisu qaadanayey oo ku sabray ayagoo xilliga xilli adag uu yahay oo moogtahay dowladda xilligan ku aadayna waa kudayasho wanaagsan weeye xilliga xilli ilaahay og yahay waay marka ayagana waxaan leeyahay samarkay ku sabreen iyo inay duriisu qaateen usoo xuduureen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran baan leeyahay hadday reer geelidna maanta hadday midoobeen oo ilaahay kitaabkiisa ku midoobeen gaalo baariran fadhi baa u yaalla allahu akbar annagana miciinaan nahay waa idin garab taagan nahay haddaad u diyaar garowdeen gaalo inaad ku duushaan oo barar aad kicisaan oo gacanta saartaan annagana garabkiinaan taagan nahay ugu dambayntii waxaa gabagabada kulankan wadatashiga ee u dhexeeyey beesha garadle iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas waxaan beesha u dardaarmaa maadaama go-aan ay qaadatay go-aankan ay ka midaysan tahay waxa la bixinayana uu yahay maal iyo rijaal ay yihiin al-istiqaama toosnaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay yidhahdaan waan rumaynay way fududahay oo carabka lagu dhawaaqo qodobka aan beesha u dardaarmaya waxay tahay asabru walmusaabara maca alcadaa maadaama aad tidhaahdeen waxaanu nahay dadkii waxaa weeye ansaarta hajaadkii garb istaagayey ee dhammaan mana kala harayna rag iyo waxaa weeyaan dumar intaba maalkeeni iyo naafteennana waan bixinaynaa qadiyaddaas waxay u baahan tahay sabray u baahan tahay mujaahidiinta waxaa saaray waajibaadkooda waa inay wax iska celiyaan bo ay soo maheen ilaahay baa adkeeyey waxaanu leenahay marka cid kastoo mujaahidiinta dhiig ka keentaayey waa dhimbel wuu sii dhalaalaya jihaadka waanoo jihaad kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo odayaashii waxgaradka beesha galadle ayaa qayb ka ah kulamada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ay la yeelanayaan qabaa'ilada dega wilaayada kaasoo looga areesanaya garab istaagka ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sida warbixintanu ku haya cabdiqani maxamed dhowaan deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa ka dhacday xaflad ikhtiitaam u ah ee daraasadii ay soo qaateen muddo afar sano ah laba dufco oo ka qalanjabisay machadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle taas oo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ugu horeyn maamulka machadka ayaa ka warbixiyey goortii la asaasay machadka qurduba faraciisa deegaanka mukayle muddada uu shaqaynayo iyo waxyaabaha lagu baranayey maanta waxaan u fadhinaa xafladdii macadka qurduba qalajiminteedii macadka wuxuu furmay kow iyo tobankii bishii afaraad kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijriyada maantana wuxuu soo gabagaboobay laba dufca kun afar boqol afartan iyo toddobadii bishii sideedaad shan iyo labaatankeedii oo waafaqsan labada kun iyo labaatan iyo lixda bishii labaad saddex iyo tobankeedii macadka maraaxil fara badan uu soo maray arbac sanawaad uu soo socday oo uu shaqaynayey culumta marka macadka ka baxda oo ardayda ay ku soo qaateen afartan sano waa qur-aanka kariimka iyo culumtiisa xadiiska iyo culumtiisa luqa alcarabiya iyo waxaa waaye culumteeda iyo mawaadda lagu magacaabo mawaad atajriibiya ay ardayda ku soo qaateen afartan sano intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardayda machadka qurduba faraciisa deegaanka mukaylaah ee xafladda loo qabtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكرام الآباء والأمهات الضيوف الأعزاء المعلمون الشرفاء علماء الأجلاء إخواني الخريجين والخريجات أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بعد التحية والترحيب ظلم مني أن أتقدم للحديث أمام هذا المحفل الكبير ولا أدري من أين أبدأ كلامي ولا كيف من أجل السرور والفرح ولكن أعبر عما يدور في نفسي من مشاعر مختلفة هذا اليوم نجتني ثمار الجد والاجتهاد ونحتفل معا بتخرج معهد غرضبة من مختلف التخصصات ونسأل الله أن يكون هذا التخرج بداية طريق عامر بالنجاح نحن نشعر بأكثر من مجرد إحساس بالفخر لأن اليوم يوم السعادة والبهجة والسرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وقت كشكينه محمد وأخذنا أنقاذنا من النبيين نبيذ حقه ميثاقهم بلن كودي ومنك حقادنا أنك قادنا ومن نوح نوح حقينا أنك قادنا وإبراهيم إبراهيمنا أنك قادنا وموسى موسى أنك قادنا وعيسى عيسى أنك قادنا عيسى ابن مريم أين مريمها وأخذنا وأنقاذنا منهم نبيذ حقه ميثاقا بلن غليظا أذك ليسأل اللي إنه ويديو درتاد الصادقين وكو رنت شاقاي عن صدقهم رنتوضا ويعد الوادي للكافرين قال ذا عذابا عذاب عذاب كسؤالي من حنوجيه قال رسول الله رسولك الوحي صلى الله عليه وسلم من مات قف رنته ولم يغزو أنا دولين ولم يحدث نفسه نصدي سانوشك إن به دولانك مات واد على شعبة نقيب دشهد من نفاق منافق معه رواه مسلم يا وري marti sharafkii munaasabadda lagu casuumay waxaa ka mid ahaa macalin yuusuf macalin cabdi muuse guddoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga wilaayada hiiraan machad alqurdubiya ikhtitaamkiisii bandhigii ardayda ay soo bandhigeen bandhigaas iyada ah haddaan nahay golaha dhaqanka waxaan shaahid ka nahay in macalimiintii ammaanadii loo dhiibay inay guteen ayaan shaahid ka nahay marka waxaan leenahay macalimiinta juhdigii afarta sano ay bixiyeen alla subxaanahu watacaala ha ka abaal mariyo cilmigoodana cilmi naafic allah ka dhigo aqsaamta ay u qaybsanto madrasada iyo noocyada ay u qaybsanto iyo himaarta madrasada ay leedahay intoodiiba waa lasoo bandhigay himaartana waxaa inoogaga filan in cilmigii cilmu sharcina ay barteen cilmigii kaleo muxuu ahaay maadooyinkii kalena ay barteen waxaan leenahay ina fii dalika lacibratan haddee cilmiga qiimo inuu leeyahay intaasaad ku ogaan kartaan ugu dambeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ardadeennii ilmaheennii qayb ka mid ah beerkeenna inay waxbarasho noo dhammeeyeen xafladdaa ka dhacaysa mukaylo inaan imaano qurduba waa ku faraxsannahay waana hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i wasifaatihi inuu noo taam yeelo runtii gabagabadii waxaan rabaa halkaa idinkaga dardaarmay dhammaan ummadda muslimka soomaaliyeed ee wilaayadka ku nool waxaan leenahay maanta waxaa lagu soo duulay oo laysku haysto waa diinteennii akhlaaqdeennii dalkeennii dadkeennii haddaan maanta guntiga dhuusha isaga dhigno ee ilmaheenna aan ku awaabinno diinteenna iyo ku-xirnaashaha alla aan ku aadino ku agaasinane faa'iido tiro badan iyo dagaalkaas inaan ka guulaysano ayaan gaaraynaa ardayda waxaan leeyahay waxaad barateen ee lidiin baray oo afartaas sana aad usoo dhafrayseen oo soo socoteen maanta maysan dhammaanin hadday bilow tahay waxaan idin leeyahay dadka markay wax bartaan waxaa ka reeba kaslaannimo waa idinka digaya wahsiga iska daaya qof wahsaday waa laga tegey waxyaabaha xunxunka ah ee dhanka taga waxaan leenahay allah tabaaraka watacaala cabsidiisa aan idin dardaarmayna mar weliba machadka qurduba oo faracyo dhowr ah kule wilaayada hiiraan ayaa bixiya waxbarasho tayo leh oo ku salaysan manhajka islaamka taasoo jiilka mustaqbalka u horseeday aqoon anshax diineed iyo ilbaxnimada islaamka mahadsanid cabdiqani ugu dambayntiina maamulka islaamiga ee degmada jilib ayaa degmadaasi ka hirgeliyey kawaan cusub oo lagu qali doono xoolaha kala duwan maamulka ugu dambayntiina maamulka islaamiga ee degmada jilib ayaa degmadaasi ka hirgeliyey kawaan cusub oo lagu qali doono xoolaha kala duwan ee magaaladaasi cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya iyadoo qayb ka ah horumarinta arrimaha bulshada iyo wax uqabadka ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu waasicin iyo dibudhis ku sameeyey kawaankii xooloqalka ee degmada jilib kaas oo lagu qalo noocyada xoolaha ee degmada jilib dhismaha kawaankan cusub ayaa laga hirgeliyey bannaanka magaalada sababo ku aadan dhismayaasha cusub ee magaalada oo soo gaaray iyadoo la ilaalinayo nadaafadda magaalada iyo fayadhoorka caafimaadka ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib sameeyey dibudhiska kawaanka xooloqalka ee magaalada furitaanka kawaanka cusub waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada salaadiin iyo qaar ka mida dadka kawaanleyda ah suldaan maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa dadkii goobjoogga ka ahaa furitaanka kawaanka cusub awlan ilaahay subxaana watacala u mahadanaynaa ma haddiise aan la soo koobi karin waxyaabaha uu nagu golaystay waxaan soo koobi karna ma aha wax bilow iyo dhammaad midna lama aha walaal maanta waxaan u fadhinaa xaflad oo runta lagu furaya kawaankii degmada jilib khaybara kawaanka maasha allah dhismihiisii iyo waxqabadkiisa koley wax badan ayaa noogu muuqda kawaankii ka horreeyna koley maalintii la furayay goobjoog ayaan ahaa waxaa meesha ka muuqda kawaan aad iyo aad maasha allah waxqabadkiisii iyo sidii loo qabtay shaqadiisii biyihiisii wax dhan ay muuqdaan alxamdulilah taana bacdullahi waxaan u mahaynaa koley maamulkii hawshaa qabtay waxaana jazaakum allahu khayr aljaza allah idin barakeeyo runtii waxaan rabaa inaan la dardaarmo raggii ii sheega xoolaha markaa maadaama meesha kawa ay tahay wax lagu qalay rag wax qalay waxaan leenahay u dardaarma insha allah duayda maanta kawaanka suu og yahay waa u jeednaa koley nadaafadiisii siduu uu qurux badan yahay maasha allah nadaafadda waxay kamid tahay qayb kamid a iimaanka marka nadaafadda in lagu dadaalo insha allah haddii ilaah yidhaa qaar ka mid ah kawaanleyda ayaa dhankooda soo dhoweeyey waxayna ku tilmaameen mid loo baahnaa arrinkaasi runtii meel aad u qurux badan oo xoolaha lagu qalo ayaa noola sameeyey runtii marka waxaa weeye waa meel aad u qurux badan waxaa la rabaa marka annaga xoolaha ku qalayno in meeshaas aan ka faa'iidaysanno wax wanaagsanna aan ku qalno xaaraanta aan iska ilaalino wax halaalan aan ku qalno juhud waa lagu bixiyey qarashaa lagu bixiyey waxa loogu bixinaya waxaa weeye in aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ku raaligelino wax aan qalino aad baan usoo dhoweyna waa meel qurux badan oo xoolaha lagu qalo oo meeshii hore ka weyn waxaa weeye runtii waa soo dhoweynaynaa maamulkana waa mahad celinayna waxaan meesha waxaan ku ganacsan jirnay degmada jilib waxaan erigu qali jirnay gowrac noocahay waan kasoo guurnay waxaan lala keenay meel magaalada oo banaankeeda ah meeshii hore magaalada ay soo gaartay maamulkii waxay dhaheen meesha inkastoo magaalada ay soo gaartay meel badan meesha meel qurux badan oo magaalada agteedan noo dhisay maasha allah aad iyo aad ay u quruxsan tahay waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada jilib waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran maamulka saad noola socotaan markaas noola socda bismillahi raxmaan raxiim waxaan noo sameeyey meel wanaagsan aad iyo aad u wanaagsan meeshii hore ka fiican waxaa noo hagaajiyey maamulkeena islaamiga waxaan u mahad celinaynaa walaayada degmada iyo midda gobolka marka ilaahay baan u mahad celinaynaa haya walaayada kawaannan furte kawaanka hor magaalada xagudu gali marka meel wanaagsan magaalada boodsha ayaa walaayadana nin dhistay mahad ilaaha leh walaayada mahadle marka maasha allah hoola halaala inaa ka qalna oo muhiim ah yaa rabna hoo ilaahay walaayad kor allah ka dhiga meel nadaafad hoo qurxasaan nin dhistay kor allah ka dhiga walaayada dadkiil qalaan ka mid ahay qaybar liyaa awlgeel aan qala jirnay meesha xooga magaalada soo gudu gashay hadda waa nala rar meel oo meel waasac oo nadiif aan noola samaado ilaah yidhaahda oon wanaagsan aad qarsh loo geliya anigana waa ku qanacsana alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayadan aad u maxsan taha anigana waa dadaalanta iyo karaamkarda ilaah yidhaah assalaamu calaykum waraxmatullahi guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu